بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo ku dhawaaqday inay samaynayso dhoolotusyo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka xilli ay ka sii darayso xiisadda kala dhexaysa dowladaha reer galbeedka khilaafka u dhexeeya dowladaha maali iyo muritaaniya oo gaaray meeshii ugu sarraysay iyo xukuumadda nawakshod oo dhoolotusyo ciidan ka bilowday xuduudda maali ay la wadaagto dalkeeda barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda labadaasi dal maamulka yuhuudda ah oo dadka shacabka ah hamray inay isaga guuraan magaalada rafax oo hooy u ah ku dhowaad laba milyan oo falastiiniyiin ah haddaba xukuumadda netanyahu miyay qorsheenaysaa in saacadaha soo socda ay ku duusho magaaladaasi qodobadeenna kale waxaa ka mid ah maxay tahay sababta aan cuntada u cunno markii aan gaajoonno oo keliya mise jiraan waxyaabo qofka ku riixaya inuu cuno nuucyo cuntada ka mid ah iyadoo aysan jirin baahi keenaysa cunisteeda qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa wasaaradda difaaca dowladda ruushka ayaa maanta oo isniin ah ku dhawaaqday in madaxweynaha dalkaasi faladimir putin uu amray dhoolotus nukliyar ah taasi oo jawaab looga dhigayo hadalla hanjabaad ah oo ka soo yeray saraakiil reer galbeed ah wasaaradda ayaa bayaanka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidankooda ay bilaabeen diyaarinta dhoolotuskani lagu adeegsanayo hubka nukliyarka sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuuna ka dhacayaa goob aan sidaasi uga fogeen dalka yukrain iyadoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada cirka iyo kuwa badda waxay intaa ku darteen inta lagu guda jiro dhoolotusyadan ay kor u qaadayso diyaargarowga ciidankooda ee adeegsiga hubka nukliyarka aan istaraatiijiga ahayn si ay u fuliyaan howlgalla dagaal iyadoo intaa ku dartay inay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo lagu samaynayo dhoolotusyo loo adeegsanayo hubka nukliyarka xukuumadda moscow ayaa sheegtay in dhoolotusyadaani looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo madaxbannaanida dhuleed ee dhulkeeda iyo in kor loo qaado diyaargarowga ciidankooda kadib markii ay sheegtay inay sii kordhayaan hanjabaadaha uga imaanaya dowladaha reer galbeedka inkastoo xukuumadda moscow aysan si rasmi ah u caddeynin cidda ay ka soo yeertay hanjabaaddan haddana waxay imaanaysaa iyadoo marar badan xukuumadda moscow ay ka digtay in dalka yukrain la keeno ciidamo reer galbeed ah kuwaas oo dagaalka si toos ah u soo galaa waxay sidoo kale arrintaani imaanaysaa kadib markii ruushka uu sheegay maalin ka hor in dhoolatusyada uu samaynayo ururka nato ee ka dhacaya goobahan sidaasi uga fogeyn xuduudahooda uu yahay mid daadaansi ah oo lagu abuurayo jawi dagaal bishii maarso ee lasoo dhaafay madaxweynaha dalkaasi faladimir putin ayaa xaqiijiyey in ruushku diyaar uu u yahay inuu isticmaalo hubka nukliyarka haddii la sii wado hanjabaadyada ka dhanka ah dalkiisa wuxuuna intaa ku daray in ciidamadooda ka dagaalamaya yukrain aysan u baahanin hub nukliyar ah ayna yihiin kuwa isku filan hubka nukliyarka si gaar ah midka tagtiiga ee ay hadda dhoolotuska ku samaynayaan ciidamada ruushka ayaan ahayn kuwa waaweyn oo keliya waxaa lagu burburin karaa magaalooyinka yaryar iyo goobaha cidhiidriga ah dhanka kale guddoomiyaha gobolka belgarad ee dalka ruushka farjesti galdagof ayaa ka dhawaajiyey in lix qof ay ku dhinteen soddon iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen weerar saaka ciidamada yukrain ay ka geysteen xadka u dhexeeya labada dal kartakof ayaa sheegay in weeraradaani loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyo lahayn isla markaana ay burburiyeen goob ay ku sugnaayeen gawaari xamuul ah iyo sidoo kale kuwa yaryarka ah dhankooda ciidamada cirka yukrein ayaa maanta ku dhawaaqay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen laba iyo toban ka mid ah saddex iyo toban diyaaradood oo ay ciidamada ruushka dhankooda ku soo tureen diyaaradahaas ayaana ahaa kuwa ay farsamayso dowladda iiraan ee ay ka iibisay xukuumadda moscow dhankeeda shirkadda korontada yukrein ee maamusha guud ahaanba tamarta dalka ayaa sheegtay in weerarada ruushka ay ka geysteen magaalada sumi iyo sidoo kale kharkiyef ay sababeen in korontada ay ka go'do ilaa afar boqol oo kun oo qof weerarada ay isdhaafsanayaan ciidamada ruushka iyo kuwa yukrein ayaa muddooyinkii dambe waxaa si aad ah loogu beegsanayay goobaha muhiimka ah si gaar ah goobaha tamarta ee ku kala yaalla labadani dal weeraradan ayaana sidoo kale sababay dhimasho soo gaartay dad rayid ah
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأقمنا waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka calamulyom ayaan ku guda jirnaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi shaybaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaa garabkayga midig fadhiya walaalka maahir maxamed maahir soo dhowow waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska ugu horeeya xubinteenna ee aan dhegeystayaasheenna usoo qabanayo waa wargeyska jerusalem bost ee kasoo baxa deegaanada yuhuudda xooga ku haystaan ee filistiin kaasi oo daabacay warbixin uu kasoo xigtay wakaaladda wararka ee royters wargeyskan yuhuuddu leedahay ayaa eliyaaso warbixintan ku sheegay in madaxa hay-adda sirdoonka mareykanka ee c i eda william barnas uu maanta gaaray magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar si uu u qaado tallaabooyin dheeraad ah oo looga hortagayo inay burburaan wadaxaajoodyada lagu raadinayo xabad joojinta marinka khaza ee ka socota magaalada caasimadda u ah masar ee alqaahira isaga oo la kulmay ra-iisul wasaaraha qatar safarkan uu madaxa sirdoonka mareykanka ku tagay dooxa ayaa yimid xilli ay qarka u saaran yihiin wadahadallada ka socda qaahira inay fashilmaan taasi oo haddii uu fashil ku yimaado laga cabsi qabo inay ka dhalato weerar ay waxay ugu yeeraan israa'il ku qaado rafax iyo suurtagalnimada inay qatar isaga baxdo dhexdhexaadinta kooxaha muqaawamada iyo israa'il taasi oo waxa xigta ay tahay inay qatar xirto xafiiska siyaasadda ee ururka xamaas ay ku leedahay magaalada dooxa madaxa xukuumadda yuhuudda netanyahu ayaa mar uu ka hadlayey wadahadalladan waxa uu yidhi israa'iil ma aqbali karto dalabaadka xamaas ee ah in la joojiyo dagaalka laga saaro ciidamada khaza oo aan uga soo tagno xamaas oo awood leh dhankiisa wasiirka difaaca yuhuudda yoaf galant ayaa lagu waramayaa inuu kula taliyey netanyahu inay ansixiyaan heshiiska xabad joojinta ah ee wadahadalladiisu ka socdaan magaalada alqaahira inta lagu guda jiray shirka golaha dagaalka ee yuhuudda madaxa siyaasadda xamaas ismaaciil haniya ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay inay dunidu la hayste u noqotay dowlad xag jir ah oo dhibaatooyin siyaasadeed iyo dembiyo ka geysatay marinka khaza in maahir waad mahadsan tahay haddii aan dhankayga u soo jallaacana saxiifadda xigta waxay noqonaysaa annahaar oo ka soo baxda dalka lubnaan waxay daabacday maqaal ay uga hadlayso hadal saacado ka hor ka soo yeeray maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku wajahnaa dadka ku nool marinka rafax shacabka ku nool bariga magaalada rafax ayaa lagu amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga hayaamaan guryahooda ayna aadaan dhankaas iyo deegaanka almasaawi sababo ku aadan baa la leeyahay in halkaas la doonayo in lagu ekeeyo weeraro xooggan oo xagga cirka ah sidoo kale saxiifadda ayaa tibaaxday in magaalada oo idin lagu wada daadiyo warqado digniinno ah iyadoona lagu amrayo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu hoggaansamaan awaamirta ka soo baxday maamulka gumeystaha ee xoogga loogu deegaamiyey dhulka reer filistiin dhanka kale sida ay ku warramayaan dad goobjoogayaal ah oo ku sugan marinka rafax durbadiiba qoysas badan ayaa bilaabay inay ka barakacaan guryihii ay ku lahaayeen aagga bari ee rafax iyagoona ka cabsanaya hanjabaadaha isdabajoogga ah ee uga imanaya dhanka maamulka isugu yeera israa'el magaalada rafax waxaa ku nool in ka badan hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof oo filistiiniyiin ah dadka intaas la eg haddii la barakiciyo maahirow ma awoodaan helitaanka meel ay gabaad kaga dhigtaan ugu yaraan qabowga iyo qoraxda daran dabcan sidii lagu yaqiinay maamulka gumeystaha yuhuudda markii uu qaado tallaabooyinka noocan ah ee barakicinta waxa uu sheegay in middan ay u sameeyeen ilaalinta amniga reer filistiin iyadoo aan ognahay in muddo toddoba bilood ah uu marinka khaze ka wado laynta abriyada reer khaza waad mahadsan tahay ilyas wargeyska inoo xiga dhankaygana ugu dambeeya waa financial times warbixin uu daabacay ayuu wargeyskan ku sheegay in haddii donald trump oo ah musharax hadda u taagan xilka madaxweynaha waddanka maraykanka in haddii donald trump uu guul ka gaaro doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ay calaamad u noqon doonto soo afjaridda hankii reer galbeedka ee ahaa masraxa siyaasadda ee caalamka yurubna ay mudan tahay inay u diyaargarowdo arrintaasi wargeyskan ayaa qiimeyn uu arrintaasi ku sameeyey waxa uu ku sheegay rajada dalalka reer galbeedka in ay ku xiran tahay hadaladii uu trump ka sheegay golaha midooda yurub iyo nato wargeyska ayaa nuqul ka mid ah maqaalkiisa ku yidhi xaqiiqda qaraar ayaa ah in hogaaminta labaad ee donald trump ay u badan tahay inay u taagan tahay dhammaadka ururka reer galbeedka iyo fikraddiisa masraxa adduunka eliyaasow saxafiyiinta ka howlgala wargeyska financial times waxay sheegeen in tani ay warweyn u noqon doonto madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin halka ay mid xanuun badan u noqonayso midka ukrain warbixinta wargeyska ayaa eliyaaso waxay ku soo beegmaysaa xilli trump mar sii horreysay waraysi uu siiyey majalada time uu ku xaqiijiyey in haddii uu ku laabto aqalka cad ee looga arrimiyo dadka ameerikaanka ah uu isku dayi doono in uu caawiyo ukrain balse ay tahay in waddamada reer yurub ay sidoo kale bixiyaan saamigooda ku aadan caawinta ukrain john bolton oo la taliyey dhanka amniga qaranka u soo noqday donald trump ayaa sidoo kale bishii hore ka shanqariyey in trump oo hadda u taagan xilka madaxweyne ee maraykanka uu isku diyaarinayo in uu dowladdiisa ka saaro isbahaysiga nato waa haddii loo doorto buu yidhi xilka madaxtinimada bisha nofembar ee soo socota taasi oo sii kordhisay walaaca reer yurub ay ka qabaan in maraykanka uu ka xubsiibto sidoo kale warbixinta uu daabacay wargeyska financial times waxay eliyaasow ku soo beegmaysaa xilli waraysi uu bixiyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku xaqiijiyey in yurub ay dhiman doonto weliba si fool xun isaga oo tilmaamay halka ay ka bugto qaaradda iyo waxa ay sababsan doonto maahiro aad baad u mahadsan tahay haddii dhegaystayaasheenna aan u soo qabanna jariirada ugu dambeysa waxay noqonaysaa isvestia oo ka soo baxda dalka ruushka waxay daabacday maqaal ay uga hadlayso xubno ka tirsan golaha koongareeska maraykanka oo si aad ah iskugu dayya inay dhuunta qabtaan ardayda jaamacadaha maraykanka ee muddooyinkan dambe dhigaya dibadbaxyada ballaaran waxay majalladdu sheegtay in xubnahan ay si aad ah u doonayaan inuu sii socdo xasuuqa lagu hayo muslimiinta reer filistiin ciddii isku daydana inay samayso tallaabo ay uga soo horjeesanaysaa arrinkaas ay la kulmi karto arrimo badan oo lagu dhabarjibinayo dhanka kale warbaahinnada midagta fog oo badankood taageersan xubnahan ka tirsan golaha koongareeska maraykanka ee raba sii socoshada dagaalka khaza ayaa qabanaya waraysiyo xasaasi ah oo ay la yeelanayaan siyaasiyiinta taageersan dibadbaxyada ardayda iyagoona weydiinaya su'aalo badanaa taabanaya cidda maalgelinaysa ardaydan iyo halka ay ka soo shidaal qaadanayaan xubnaha koongareeska maraykanka ee ay majalladdu sheegtay inay doonayaan dhuunqabashada ardayda jaamacadaha maraykanka ayaa dhanka kale isku dayaya inay eedeymo ku soo oogaan ururka jaamacadaha ugu waaweyn maraykanka balse eedeymahaas ayaa noqon doona sida ay saadaashu tahay maahirow kuwa aanan sal iyo raad toona lahayn maadaama ardaydan keliya ay soo bandhigeen fikraddooda ku aadan waxa ka socda filistiin iyo sida ay u arkaan xasuuqa ay wajahayaan shacabka reer khaza aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad degaysanaysaan waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya dowladaha dabadhelifyada ah ee muritaaniya iyo sidoo kale maaliye kadib markii ciidamo ka socda xukuumadda bomaako iyo sidoo kale maleeshiyaadka calooshad u shaqaystayaasha ruushka ay galeen xuduudda dalkaasi dowladda muritaaniya ayaa ku dhawaaqday dhoolotus ciidan oo ay ku qabanayso xuduudda ay la wadaagto maali waxaana ka qayb qaadanaya kumanaan ka mid ah ciidamadeeda oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulka waa markii ugu horeysay oo dhoolatus noocaan ah lagu qabanayo xuduudda labada dal tanina ayaa ah fariin ku socota ruushka iyo sidoo kale xukuumadda bomaako dowladda muritaaniya ayaa mar kale sheegtay in jawaab celin adag ay ka bixin doonto haddii calooshood u shaqaystayaasha ruushka iyo sidoo kale kuwa maali mar dambe ay ku soo xadgudbaan xuduuddooda ayna gudaha u soo galaan dalkeeda khilaafka u dhexeeya dowladaha galbeedka afrika ayaa muddooyinkii dambe sii kordhayey sababtuna waa iyagoo la kala saftay dowladaha reer galbeedka iyo sidoo kale dowladda ruushka maali iyo muritaaniya waxay ka wada tirsanaayeen isbahaysigii saliibiga ahaa ee ay hogaaminaysay xukuumadda baariis ee sannaddii laga dhisay galbeedka afrika balse isbahaysigaasi ayaa burburay wixii ka dambeeyey sannaddii kolkaasoo ay xukuumadda baariis ciidamadeeda kala baxday inta badan dowladaha dhaca mantiqadda sababo ku aadan iyadoo ay ka dhaceen inqilaabyo militari saraakiisha militari ee talada dalalkaasi la wareegay ayaana noqday kuwo u janjeera dhinaca ruushka iyagoo dowladaha reer galbeedka ku qasbay inay mantiqadda isaga insixaabaan gumaysigii ay ku hayeenna ay ku beddesheen midka ruushka كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxay tahay sababta aan cuntada u cunno markii aan gaajoonno oo keliya mise jiraan waxyaabo qofka ku riixaya inuu cuno nuucyo cuntada ka mid ah iyadoo aysan jirin baahi keenaysa cunisteeda warbixin caafimaad oo arrimahaasi ku saabsan waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir xiriirka qofka iyo cuntada oo mid cakiran oo aan lahayn nidaam sal fadhiya in badan waxaa dhacda in habka loo maareeyo uu yahay mid khaldan haddaba ma dhacda inaad isticmaasho cuntooyinka fudud si aad ugu faakihaysato xitaa kadib markaaad cunto raashin kugu filan oo caafimaad leh waxaa suuragal ah inay dhacaan arrimo kuwaas la mid ah oo ay habdhaqan u yihiin dad badan marka laga hadlayo cuntada kaas oo khubaradu ku magacaabaan cunidda mutcada yacni aysan ahayn mid ay qofka u geysa gaajo ama aysan ku jirin wax muhiim u ah caafimaadkiisa waa siday mafhuumkaas aqoon-yahanadu ku macneeyaan inkastoo ay jiraan heerar cayiman oo la xiriira baahida cuntadaas ama cabitaanada la isticmaalo kadib cuntada xilliyada nidaamiga ah haddana marka aysan jirin baahi ku aadan tamarta laga helo cuntada waxaa dhacda in nidaamka mutcada ee cuntada uu dhibaato ku yahay dadka aan awoodin inay helaan cuntooyin joogto ah islamarkaana ku saamooba gaajada yacni aan heli karin beddielka degdega ah haddaba maxay tahay gaajada mutcada ama uu qofku u gaajoodo waxyaaba uu isagu xiiseeyo jidhkan wuxuu ku shaqeeyaa tamarta cuntada ama maadada xaraariga ah ee aan ka helno cuntada iyo cabitaanada aan isticmaalno marka aynu gubno tamartaasi inka badan waxa aan cunayno falcelinta ee jasaamteena ama jirku sameynayo ayaa ah inuu bixiyo dareen ku aadan korarka baahida ee la xidhiirta cuntada maadaama ay calooshu leedahay nidaam hormoon oo maskaxda ku wargelinaya inay faaruq tahay arrinkaas oo ah midka ugu weyn ee loo garan ogyahay gaajada jirka marka laga hadlayo gaajada mutcada waxaa la tilmaamay inaysan ahayn midda dhabta ah ee muujinaysa baahida jir ahaaneed ee la xidhiirta cuntada balse ay tahay shucuur laga dheehan karo jacayl iyo rabitaan uu qofku naftiisa baray si uu isticmaalo xitaa isagoo aan baahi u qabin waxaana ku riixaya nidaamka khaldan ee uu isbaray oo ah inuu cunida saxda ahay raashiinka caafimaad kale kadib uu isticmaalo cabitaan ama cunto uu si faakiisiha u joogteeyo james stabs oo ku takhasusay shaahiyada ama dooqa cunto ee qofka iyo isku dheelitirka tamarta barana ka ah jaamacad ku taala london wuxuu sheegayaa in qof waliba uu ugu yaraan leeyahay caadaad iyo dhaqaano la xiriira cunidda ay in badan u yaqaanaan faakihaysi dadka oo dhanna leeyihiin waddooyin iyo qaabab u kala gaar ah oo ay u maareeyaan baahiyaadka faakihaysiga ama isticmaalka mutcada ee cuntooyinka uu ninkani tilmaamayo in qaar dadka ka mid ah ay adeegsadaan cunto iyagu si gaar ah u xiiseeyaan si ka duwan dadka kale haddaba ma dhici kartaa in saxan lagu guray warqado cagaaran ama maadooyin ku diyaarsan baco lagu sajileeyay ay buuxiyaan baahida qofka marka uu doono inuu helo cunto ay ku riixda baahida mutcada ama cuntada faakihaysiga jawaabta oo cad waxay tahay ma dhici karto doctor bithan meid oo ah dhakhtar iyo cilmi baare ka tirsan majmuucada daraasiisa cayilka iyo rabitaanka qofka ayaa sheegaya in cuntada ay ka buuxaan dufanta cusbada iyo sonkorta ay si dabiici ah ugu arkaan kuwo faa'iido badan ayna u muuqdaan in ay ilo wanaagsan u yihiin tamarta waa sida warka u dhigay hase ahaatee wuxuu sii raaciyey in soo jiidashada cuntada noocaas ah ay ka dambeeyaan tamarta iyo xiisaha gaarka ah ee ay leeyihiin marka la isticmaalayo waxaase adkaan karta ayuu yidhi kala soocidda waxyaabaha dhiirigelinaya isticmaalka cuntooyinka leh sifooyinka goonida ah haddii ay tahay gaajada mutacada ama dareenka biolojiga ee gaajada jirka sidoo kale waxaa la sheegaa in faafidda cuntooyinkaas ay ku badan yihiin dufanta cusbada iyo sonkorta ay qayb ka yihiin waxyaabaha keena soo jiidashada qofka iyo in cunidooda uu ka doorbido raashiinka intiisa kale sidoo kale waxaa isticmaalka cuntooyinkan caafimaadkaan lahayn balse uu qofka u isticmaalo rabitaankiisa oo keliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid a asbaabaha cayilka james stabis mar kale wuxuu leeyahay waxaa nagu hareereysan cuntooyin dhadhan leh oo heer sarreeya waa kuwo si fudud lagu heli karo oo u diyaarsan cunidda arrinkaasna wuxuu ka dhigan yahay in bulshada casrigan uu kusii kordho cayilka wuu sii hadlay oo wuxuu yidhi layaab ma lahan in sideed qof weliba oo ku nool caalamka oo mid ka mid a la ildaran yahay cayilka waa marka loo eego mowduuca uu ka hadlayo haddaba maxay yihiin arrimaha lama huraanka ah si ay u yaraato saameynta ka dhalata isticmaalka cuntooyinkaasi sida ay khubaradu tilmaamayaan way dhici kartaa in wax khalad ah aysan ku jirin isticmaalka cuntooyinkaas iyadoo loo isticmaalayo qaab faakihaysi ah waxaadna arrinkaas ka helaysaa dhiirigelin ah in aad mudan tahay isticmaalka cuntooyin wanaagsan oo kusoo jiitaa waaba sida inaad heshay abaalmarin hase ahaatee waxay halista caafimaadka ku jirtaa in qofku joogteeyo ama uu si xaddaafa u isticmaalo cuntooyinkaasi oo uu ka dhaxlo culaysyo uu ka mid yahay cayilka kaas oo ka dhigan digniin caafimaad oo ku wajahan shaqhsiga sidaas sameynaya waxay daraasado la sameeyey tilmaamayaan in korarka gaajada ee baahida ku aadan cuntooyinka aan nidaamiga ahayn ee faakihaysiga gaar ahaan marka uu dareenkaas ku xoogaysto dadka waaweyn ee la ildaran culaysyada miisaanka ay saameynta korarkaas ka dhigan tahay in qofku uu la kulmayo cadaadis shakhsiyadeed oo la xiriira miisaankiisa haddaba sidee looga fogaan karaa isticmaalka xaddaafka ah ee cuntada aysan gaajadu keensan ee caafimaadkaan lahayn wuxuu dhakhtar meyd sheegayaa in gaajadaasi soo korortay ee dhibaatada ku ha caafimaadka ay yaraato marka uu qofka ciladaasi qaba uu iska dhimo miisaanka waxaa dhici karta in baabi'inta miisaanka dheeraadka ah ama isbeddel lagu sameeyo nidaamka cunto oo lasoo kordhiyo mid cusub ama nidaam cusub oo caafimaadka la dhiso aysan si fudud ku imaan karin marka laga hadlayo in badan oo ka mid ah dadka hase ahaatee waxaa la heli karaa wado kale oo looga wareegsan karo nidaamka cunto ee khaldan sida uu sheegayo stabis oo ah dhakhtar iyo bare jaamacadeed waxaa sidoo kale dhacda in si wacyi iyo dareen ku jira oo loo isticmaalo cuntada iyadana ay wasiilo u noqon karto ka fogaanshaha in si xadaafa loo isticmaalo cuntooyinka kulugta leh kuwa mutcada ama faakihaysiga loo adeegsado mid ka mid a dhakhaatiirta ayaa qaba in la raaco waxa ay ku magacaabaan qaabnololeedka labaatan ilaa siddeetan waa nidaam cunto oo ah in shakhsiga uu cuno raashiin siddeetan boqolkiiba ah nidaam cunto oo caafimaad leh ayna ku xirtahay cuntada ay hooseyso maadada tamarta ee ku jirta sidoo kalena ku badan tahay dufanta ka dhigaysa nooca loo yaqaan mutcada halka nisbada soo hartay ee labaatanka ay noqon karto inuu adeegsado cuntada laga yaabo inuu qofku xiiseeyo oo ay ku jiraan macmacaanada oo intooda badan lala xidhiiriyo munaasabadaha waaweyn iyo xafladaha ay bulshadu samaysato ugu dambeyn waxaan warbixinteenan kusoo koobaynaa hadduu allah ogolaado arrin muhiim u ah qof weliba oo muslim ah inuu maanka ku hayo islamarkaana u kaashado caafimaadkiisa allah fadligii waa aasaaska ugu muhiimsan ee caafimaadka iyo tawjiiha rabbaaniga ah iyo talooyinka caafimaad ee uu bixiya nabiga sala allahu caleyhi wasalam ee la xiriira isku dheelitirka cuntada si looga badbaado cudurrada iyo dhibaatooyinka ka dhasha ku xadgudubka cuntada iyo isticmaalkooda waa kan doctor xanifi oo sharxaad ku saabsan cuntada iyo qaabka ugu habboon uguna wanaagsan ee loo isticmaalo soo jeedinaya horta diinteena islaamka iyo caafimaadka waxa dhanb anagaa iska leh dadku waxay u malaynayaan caafimaadka iyo dhakhtarnimada inay gaalada leedahay waxaas waxba kama jiraan dhakhaatiirta ugu horreysa adduunyada wax soo saartay cilmigan caafimaad ka hadshayna waa diinta islaamka waaye waa qur-aanka kariimka waaye waxyaabahan maanta lagu dhigto ee la barto oo dhan waxa weeye waa shareecada islaamka muslimiintii markay diintooda ka leexdeen oo cizi iyo sharaf ee gaalo ka raadiyeen bay waxay u maleeyeen dhakhaatiirta dhanba inay gaalada leedahay cilmiga caafimaadka gaalada leh waxaas dhan waxaa wax leedahay qaswul fikri la yidhaahdo waayo laakiin cilmigan annagaa iskale caafimaadka maanta lagu sheego dhan aasaaskiisa waa aayad qur-aane iyo xadiis nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa lay ilaahay subxaana wa tacaala isaa abuuray alaa yaclamu man qalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ilaahay subxana wa tacaala isagaa abuuray bini aadamka naftii isagaa sameeyey dadka marka waxaa la rabaa inay fahmaan ummadan waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo qaswul fikri maskaxda laga qabsaday asaasiyaadka marka diinta islaamka ee ka hadasho ee caafimaadka ayaan dhowr waxyaabood ka soo qaadanaanay aasaaska koowaad kitaabka qur-aanka ilahi wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu aasaaska caafimaadka waa intaasaa layihahdaa wa kuluu wax cuna haddii aan wax la cunin qofka biniaadanka waa jiranaya anemiyaa imaanayso tabardarayaa imaanayso ducfiyaa imaanayo jirka isma difaaci karo maxaa ku xigo walaa tusrifuu ha xadgudbina cuntadii haddii layska badiyana jiro kalaa imaanayso waxaa imaanayso sistamka inuu qaribmo caloosha inay nabar yeelato waxaa imaanayso in dheefshiidka xumaado caloosha inay adkaato jiraa imaanayso aas-aaska caafimaadka marka la qaadanayo labaasay ku shalaysan tahay in wax la cuno wixii la cunin aan layska badin wa kuluu washrabuu walaa tusrifu aasaaska kaas waa xadiistan haddana waxaan ka soo qaadanaynaa nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa mala'a aadamiyun wacaa'an shara min badnihi bini aadamka ma buuxiyo weel calooshiisa ugu shar badan meesha maxaa ka qaadanaysaa caloosh haddii la buuxay sharoo dhan cuduroo dhan meeshuu ku imaanaya markaasaa weli tawjiih nabigeena nise calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bixasbi ibni aadam waxaa ku filan bini aadamkuu yidhi luqaymaatun dhowr wax uu luqo yuqibna salbahu dhabarkiis wuu ku toosinaya cuntada in layska badiya marka caafimaad kuma jiro cunto yar in la qaato cunto la-aanna caafimaad kuma jiro laakiin cunto dheeli tiran oo tayadeeda ay maaragtay ay fiican tahay oo aan badnayn al rabaa maxaa ku filno nabiga luqaymaad waa dhowr jeer oo afka buuxso caloosha ku dhacdo ayaa ku filnay nabi alayhi salatu wasalaam weli waa noo soo sheegay alayhi salaam wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam fa in kaana laabudda faacila haddii qofku marka uusan ka maarmin inuu raashin fiican qaato weli waa naloo soo sheegay waxaa la yidhi fa in kaana laabudda faacila hadduu cunto badan rabo inuu cuno marka muxuu samaynaa fa thuluthun litacaam caloosha saddex meelood ha u qaybiyo qayb cuntada ha geliyo wa hulutun lisharaabihi saddex meeloodoo meelna ha geliyo cabitaankiisii wa hulutun linafasihi qaybta saddexaadna neefta ha u bandheeyo ilaa cuntada waxaa rabaa hawe u baanta lagu shiido hawo la jiido oo lagu shiido waxay u baanta ayada markay isdhex gasho fal gasho hawaa ka soo bixayso carbon dioxide yara carbon dioxideka meeluu ka soo u baahan yahay haddii wixii marka la malaaso raashin bes laga dhigo meelay wax ka gala mala warbixinteena maanta ee daaraneed mowduuca isticmaalka cuntooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhasha in si xaddaafa loo isticmaalo raashinka aan caafimaadka lahaynna wanaga intaas
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى